dood cilmiyeedkan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda hoon center dialogue ayaa lagu qabtay degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaana looga hadlayay doorka ay haweenku ku leeyihiin hogaaminta iyo ka qaybgalka siyaasadda waxaa ka qaybgalay xubno ka socday golaha deegaanka ee degmada caabudwaaq qeybaha kala duwan ee bulshada iyo nabadoonada oo qeyb ka ahaa doodan ugu horeyna xildhibaan bile cabdulaahi dhoore oo ka mid ah golaha deegaanka caabudwaaq iyo xildhibaan suldaano cali maxamed ayaa dhankoodu waxa ay ka hadleen doodan iyaga oo ka warbixiyey sida ay haweenku uga qeyb qaadan karaan hogaaminta bulshada iyo qabashada xilalka bulshada loogu adeego caqabada badan gabadha iyo wiilku wiilku hadduu xil doonaya gabadhi wiilku markay wada yimaadaan wiilka gacmo furan baa lagu soo dhoweeyaa gabadha laakiin waxaa laga dhigaa inay caadamala ku socoto sidii wax ama dhiig galay ama wax dhacay oo kale odayaashu madaxay hoos u laalaadeen ilaahay baana leh annagaa hortagnay gabdhaha yimid hadda oo ama gobol ha fadhiyaan ama federaal ha fadhiyaan ilaahay baa ogsay ku yimaadeen ilaahaygi subxaana watacaala og xirifxirif derbi seexis halla cayrsho indha adayg maxaan ku rahdaaye indha isku qabashay ku yimaadeen marka koowaad horta nabadaynta dumarku heer qaran heer isteed iyo heer deegaan intaba aad bay uga dhex muuqdaan nabadaynta soomaaliya hadday tahay midda gobolada mid walba aad bay uga dhex muuqdaan mudnaanta koowaadna way leeyihiin cidda ugu mudan ee aad maaragtay uga hadasha social mediaha iyadoo nabad doonaysa ama ku bixisa dhaqaalaheedana waa iyaga isxilqaan weliba iyagoo ku sameeyey midda kale ee hogaaminta waxaan leeyahay ma aha caqabad hadda caqabad way jirtaa mana aha caqabad hadda bilaabatay waa mid ku salaysan dhaqankayagii hore ee soo jireenka ahaa dhaqankayagaasoo tilmaamayay in dumarku aysan teginin goobaha shirarka aysan teginin goobaha wax laga maamulayo aysan teginin meelaha wax laga go-aaminayo nabadoon cabdisalaam diiri cali oo ka mid ah dhaqanka degmada caabudwaaq oo isagu dood wadaagan qayb ka ahaa ayaa waxa uu goobta ka sheegay in aanay jirin caqabado dumarka ka hortaagan in ay xilalka doontaan sidoo kalena hogaanka bulshada ay qayb ka noqdaan isaga oo kula taliyey in ay iyagu u istaagaan oo ay dadaal ku bixiyaan arintan waxaa weye anigu aragtidayda markaan ka hadlo waxaan isleeyahay cudur kama hortaagna wax walbaba inay maarata ku dhiirradaan baa loo baahan yahay sida nabadoonkaygu u yidrina waxaa weeye waxaaba mudanba inaan caruurta marna odaygu hayo marna gabdhuhu hayaan si ay iskula jaanjkareeyaan mar walba anigu waan soo dhawaynayaa horay u socdaan leeyahay ku dhiiradaan leeyahay soo dhowaada hay-adda hown center ayaa waxa ay degmooyinka galmudug ku qabataa doodo bulshada lagu wada hadashiinayo haweenka ayaana u arkaa inaan door weyn laga siinin hogaaminta bulshada iyada oo sanadihii lasoo dhaafay uu jiray wacyi ku aadan ka qaybgalka siyaasadda iyo hogaanka bulshada ee haweenka oo qaar badani ay ku dhiiradeen